galab wanaagsan dhegaystayaal laanta afka soomaaliga ee v o eed nagala socotaan haatanna ku soo dhowaada xubintii wicitaanka dhegaystaha waxaa inoo diyaariyey jamaal axmed cismaan
kulanti wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada barnaamijka wicitaanka dhegaystaha dhegaystayaal barnaamijka wicitaanka dhegaystaha toddobaadkan waxaanu ku qaadaa dhigi doonnaa tayaynta guud ahaan waxbarashada dalka soomaaliya iyadoo dhowaantan wasaaradda waxbarashada hidaha iyo tacliinta sare soomaaliya ay soo bandhigtay natiijadii imtixaanaadka dugsiyada sare ee dalka soomaaliya ay wasaaraddu sanadkii labaad qaadayso haddaba maxaa la gudboon wasaaradda waxbarashada hidaha iyo tacliinta sare ee soomaaliya si loo tayeeyo waxbarashada dalka soomaaliya guud ahaan maxaa qorsheha uga degan in la helo iskuulaad waxbarasho oo arday soomaaliya oo si lacag la'aan ah wax ku dhigtaan iyadoo dhowaantan madaxweynaha soomaaliya uu sheegay in arday aad u fara badan oo soomaaliyeed aanay fursad u helin inay iskuulaadka aadaan oo ay wax bartaan su-aalahaas iyo kuwo kaleba waxaa nooga jawaabi doona oo barnaamijka inagala qayb qaadan doona wasiirka waxbarashada hidaha iyo tacliinta sare ee dowladda soomaaliya mudane cabdiqaadir cabdi xaashi isagoo muqdisho jooga ayaan khadka telefoonka kula xidhiiray oo aan ugu horrayn weydiiyey bal inuu sharaxadii naga siiyo heerka waxbarashada dalka soomaaliya haatan meesha uu marayo soomaaliya sidaad og tahay waxa weeye waa waxbarasho runtii ka soo baahday burbur dheer iyo maaragtay ka maqnaansho saaxadii ay runtii ugu jidhay dadka uga jidhay iyo ummadda uga jidhay waxayna maaragtay kamid tahay akaladii kale iyo maxaan ku rahdaa serviceski kale ama khidmaadkii kale ama hawlihii kale oo dawladdu uu samayn jiray ummadda oo meesha ka baxay markii dalku burburay dalku ma burburay dowladii dowladdii soomaaliya burburay wasaaradda waxbarashadana doorkeedu runtii hadda waa waa wasaaradii u idmanayd inay shaqadaa qabato iyaduna waxay la burbudhay hay-adihii kaleoo dalka ka burburay oo cunfiga iyo dhibaatada maaragta ay galaafteen intii dib loo soo yagayaalay dowladnimadii soomaaliyana waxa weeye waxbarashada iyo wasaaraddiiba kor bay usoo socdaan maxaan ku idhaahdaa maalin walba maanta ka dambaysa way kasoo fiicnaanayaan runtiina wax badan baa laga qabtay wax badan oo aada u badanna waa dhiman yihiin waxaan rajaynaynaa inaan sanadaha soo aadan dhamaystirro annaga iyo wixii mas-uuliyiinahoo naga dambeeya hawshaa nooga dambeeya waa gartay ee dhowaantan wasaaradda waxbarashadu imtixaanaadka dugsiyada sare oo sanadka labaad ay qaaday ayay soo bandhigtay natiijada imtixaanaadka gaar ahaan waxaa warbaahinta lala wadaagay tobanka arday ee kaalmaha ilaa iyo tobanaad galay marka qaababkaas iyo siday u dhaceen iyo haddaad sharaxaad guud naga siiso ha maasha allah waxa weye ilaahay waa mahad leh waxaan rabaa inaan halkaan uga faaidaysto fursaddan marka hore inaan u hambaliyo dhammaan tobanka arday oo ugu sarreeyey maaragtay ardayda imtixaanka mid ay san gashay oo ay runtii sharaf weyn noo tahay inaan ka xuso gabadha darajada koowaad gashay oo ah gabadha safiya shucayb waxaa muhiima gabadha iyo waalidiinteedii iskuulkii ay kasoo baxdayba inaan macalimiintii gabadha waxbaray inaan u hambaliyano iyo sagaalkii arday oo kale oo ku xigay gabar kale kuxigtay ay ku jirtay iyana oo kasoo baxday ganaana iskuulkooda kismaayo waxaa u dhexeeyay wiilal badan laakiin runtii waxaa sharaf li ah inaan kufaano in laba qabdhood ay ku jireen tobankii qof oo u sarreeyey dadkii darajooyinka u sarreeye gaaray waxaan rabaa inaan saxo farsamo ahaan qalab u dhacay oo ah guddigii isku dabaridaya ay runtii ka khaldantay waxaa jira wiilka numberka tobnaad galay tobanka qofka aanu soo jeedinay waxaa ka horreeyay wiil arday kasoo baxay magaalada dhulsamareed baa ka horreeyey marka ardaygii tobankan sheegnay ugu dambeeyey wuxuu noqonayaa gadaal buu wiilka ka marayaa dhulsamareed buu ardayga kasoo baxay si rasmi ah oo waan insha allah saxiib doonaa laakiin haddaba waan waan waan celaamiyo wiilkaas xaqiisii waan usoo celinay waxayna ahayd arrin technica ah bay ahayd oo qolooyinka imtixaanka isku dabaridayay ay runtii ka ilduufeen markaan marka ka hadalo imtixaanka si wanaagsan buu u dhacay siday ardadu maaragtay ilaa koob iyo toban kun oo arday baa galay wax bilow ah weeye sanadkii hore saddex kun iyo shan boqol baa gashay waxaan rajaynaynaa sanadka soo socda inay galaan intii hadda gashay in ka badan wax badan ka badan dhowr boqol oo kun inay galaan bay noqon kartaa mustaqbalka haddii ala yidhaahdo laakiin waa shaqadaa socoto waa waa sanadka sanadka ka dambeeya waxbaa maarata kasoo hagaagaya marka waan ku ugu faraxsannahay waa tahay waana u hambalyaynayaa dhammaan ardadaas tobanka qof oo ama koob iyo tobanka qof hadda ah oo runtii darajooyinkaas sare gaaray waxaana rajeynayaa in ardada kale ku dayato sanadaha soo socda qof walba inuu ku dagaalamo in uu boosishinadaas helo ardadaas tobanka ah oo hadda inanka laga tegay oo koob iyo tobankaana waxaanu u ballan qaadaynaa inaan waxbarasho dalka gudihiisa kan dabada dabadda ah ka ayagu damcaan ka ayagu jeclaysaanaan siiyo oo wasaaradda waxbarashadu ay ku abaalmariso miyaa ayayna ay ku abaalmariso waa tahay aad baad umahadsanta wasiir waxaan jeclahay sanadkii hore saddex kun iyo shan boqol ayaad ka dhawaajisay inay imtixaanaadka u fadhiisteen kanna kow iyo toban kun ay u fadhiisteen n marka farqi waxaa u dhexeeya aad u badan markaad fiiriso laakiin guud ahaan marka la fiiriyo ardada soomaaliyed iyo guud ahaan waddanka soomaaliya tiradaasi aad baa loogu tilmaami karaa inay yar tahay marka maxaa sanadaha soo socda oo kale qorshooyinka idin degsan ee ku aadan n horumarinta waxbarashada iyo sidii ardadan loo xoojin lahaa tayadooda waxbarashada idinkaga aadan waa su-aal fiican weye waxaa nooga aadan oo aan qorsheynana inaanu wax ka qabano tababaridda macalimiinta ardaygu hadduusan macalin haysan arday fiican ma noqon karo oo macalasif maaragta macalimiintu mustawihii la rabay maaha hadda waxaan tegay maal dhaweyto dal kamida wadamada carabta tunisia aan maaragtay weydiisanayna in naga da- naga taageeraan oo maaragtay qoruqaadista maarata waxbarashada iyo tacliinta sare labadaba waxay ii sheegeen in macalinka dhigaya fasalka ee dugsiga sare inuu majister haysto inay khasab tahay masters degree inu haysto markuu masters haysto ma aha inuu shardi markiiba macalin noqonaye oo ja- kasoo baxo kuliyadii macalimiinta magister waliba ku haysto imtixaan baa laga qaadaya imtixaanka inta ugu fiican baa la qoraya marka waxaa la rabaa ummadda soomaaliyeed iyo maamulada ee dalka ka jira oo waxbarashada ka shaqeeya oo maaragtay wasaarahooda waxbarashada iyo annaga waxaa la rabaa inaan iska kaashano in horta la tayeeyo macalimiinta macalinka soomaaliya in la tayeeyo meel kastoo ardayga soo xaq u leeyahay macalin fiican inuu helo ardayga haddii macalinku ka xumaado ardayguna wuu xumaanaya weliba marka hore sanadaha u horreeya haddii macalinku xumaado ardaygu gadaalka ma fiicnaan karo iskuulka wuu nacaya fahmadaa ka xumaanaysa arday xisaab ku xun ma jiro arday science ku xun ma jiro arday english ku xun ma jiro arday carabi ku xun ma jiro arday walba waxaa xun macalinka wax ugeliya maadada udhigaya haddii ardayga macalinka maadada udhigaya fiican yahay ardaygu maadada uxiisaynaya u bara anigu maadka waa ku xumaa macalinkii bermada idhigaya maadkaa xumaa aan si fiican igala shaqey markiiba waa nahay maadkii waan ka waan xisaabta waan waan ka waa ka niyad marka waxaan ka shaqaynaynaa inaanu inta awoodeeda ah ka shaqeyno in macalimiinta la sayo in manhajka ardayga la siinaya sanad walba uu noqdo manhaj munaasib maxaa munaasib marka noqonaya munaasib waxaa noqonaya inuusan ardayga horta tan ka tanweynin ma- ma- ee, da-diisa iyo cognitive capacityga ardaygu leeyahay ama fahmiga ardayga marka uu leeyahay iyo inaanay kala sarreyn buugta iyo ma- waxa loo dirayo yani shaqada loo inay wada socdaan oo wax maskax ahaan ardayga u xamili karo ay tahay macalinka udhigayaan uu yahay macalin ardayga ku dhaamo waxa u dhigayo oo fahamsiin kara ta saddexaad waxa macalinku inuu xiisahayo inuu ardayga wax udhigayo inuu xiisa uhayo oo uu mushaare qaadanayo mushaarada bilowga helayo arday macalinku haddii ku hadlayo cunuggiisa wuxuu cadayo ama cunayo ama meeshuu seexan lahaa ha si kasta wax u garanaya wixii ma soo gudbin karo walwalba marka annaga wasaarad ahaan waxaan xooga saaraynaa in macalinka marka hore la tayeeyo madaha idankiis waktina waa u baahanaysaa oo hadda sanadkan sideedkan iyo kan ku xiga waxaa dhici karta inaan eh, lagu wada dhamaystiri karin baa dhici karta laakiin number one in macalinka la tayeeyo in buugga ardayga uu wax ka qoranayo uu yahay buug fiican oo qurux badan oo ardayga indhihiisu aysan ka daalayn oo musawirada oo illustrations leh oo ardaygu uu xiiseynaya inuu akhriyo ku noqdo in maaragtay classroomka uu ardaygu fadhiya uu fiican yahay oo meel qurxoona la fadhiisan kara tahay oo ku aadan ku ha ardayga maaragta maskaxdiisii soo jeedinaysa iyo niyadiisiiya Eh, marka horta in macalinkii la tayeeyo in curriculumka ama manhajka la hagaajiyo Een, een, maxaan ku idhaahdaa een, baan annagu ka shaqaynayna wakti bayna wakti bayna qaadanaysaa Aad iyo laakiin aad.
dadaalkeeda waan bilownay waxaan rajaynaynaa in wax ka soo baxaan haddii alla idmo waa tahay dhegeystayaasha ayaan markaan fursad siinayaa oo iyaguna doonaya inay su-aal ku weydiiyaan Een, dhegeyste dhegeystaha ugu horreeya khadka ku jira ayaan soo qabanayaa Een, dhegeyste kusoo dhowow magacaaga iyo deegaanka aad joogtid adigoo ku bilaabaya kadibna su-aashaada bismillahi raxmaani raxiim magacaygu waa maxamuud warsame oo jooga gabiley somalilan mudane wasiir burburkii ku dhacay dalka wuxuu sababay ama uu saameyn xoog la ku yeeshay ee waxbarashadii dalka ilaa iyo waqti xaadirkanna waxaa jira caqabado hortaagan waxbarashada waxaana ka mid ah caqabadahaasi dhibaatooyinka dhinaca manaahijta luqadaha ardaydu wax ku bartaan oo dhibaato ku haysa ardayda gudaha dalka wax ku barata tayada macalimiinta oo hooseysa iyadoo macalimiintu aanay helin tababaro iyo tababaro aqoon kororsi waxbarashada ama wasaaradda waxbarashada runtii oo aan lahayn miisaaniyad ku filan haddaba mudane wasiir waxaan ku weydiin lahaa waa maxay caqabada idinka hortaaganka wasaarad ahaan in la helo siyaasad dhab ah oo midaysa waxbarashada dalka asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu aada ud mahadsantaha wasiirkan u gudbinayaa su-aashaada maxamuud maxamed aada baad runtii umahadsan tahay waa su-aal aada u wanaagsan weeye waxaa runtii caqabada jirtaa waa dhowr nooc weeye mid waxa weeye waa siyaasad mid waa dhaqaale mid waxa weeye maxaan ku idhaahdaa waa tayadii maaragtay aan ka hadlayno macalimiinta iyo maxaan ku idhahdaa iskuullada iyo runtii dhaqaalaha inay gelayaan laba arrimood baa jiro horta marka wadanku uu burburay uu kala tegay wadanku taasna arrin siyaasadeed weeye hadda imtixaanada aanu sheegayno waxaa xusud mudan somaliland iyo puntland ma gelin maxaan ku idhahdaa laakiin waxaa galay maamul goboleedyada inta kale iyo banaadir waa kala horreeyeen oo labadaas maamul horey bay u dhismeen oo runtii intii yani koonfurtu intii kasoo bilaabata maarata ay aysan maamulada loo samayn bay sameeyeen maamulada oo waa ka horreeyeen waxaa loo baahan yahay marka nidaamkooda shahaadiga iyo waa ka sarreeyay runtii waxaa loo baahan yahaa marka in waxyaala waa wax maaragtay siyaasadeedo in korkaa lagaga heshiiyo nidaam federaalaha la qaatay wadanku qaatay qaabkee waxbarashadii loo wadayaa qaabkee la iskaga kaashanaya majaalkaas jurisdictionadiisee kala noqonayaan waxaas waa arrimo siyaasadeed oo kasoo bixi doona wadahadalada maaragtay xukuumadda soomaaliya iyo somaliland dhinac marka la yidhaahdo dhinaca kalena la yidhaahdo maaragtay puntland iyo galmudug iyo hiiraan iyo shabeellaha dhexe iyo banaadir iyo south west iyo iyo jubbaland maxaa laga sameynaya federaalka seeba jurisdictionary qodobeeda qaadanaysa waxbarashada shahaadooyinka yaa qaadanaya yaa qaadanaya maxaan ku rahdaa tababarka macalimiinta yaa fulinaya yaa siyaasada sameynaya nidaamka federaalka waxa weeye wuxuu u baahan yahay in maaragtay ay kasoo baxaan arrimahaas arrimaha madasha dhinaca maaragtay ilaa iyo puntland iyo jubbaland iyo inta udhexaysa dhinaca somaliland iyo xukuumadda maaragtay soomaaliyeedna waxa wadahadala usocdaysa ad ogtihiin waxaasna waxay ka imaan doonaan wadahadaladaas wixii looga heshiiyo baa iftiimin doona meesha laga aadi karo laakiin annagu intaan joogno waxaan ka shaqeynaynaa in caqabadaha wixii aan bixin karro oo aan samayn karro oo markaa awoodeedu ay saamaxayso inaanu bixino ay ugu horeyso kuwaan sheegayo tayeynta iyo tababarka macalimiinta iyo maxaan ku idhaahdaa manaahijtii in manhaj fiican oo ardayga soomaaliyeed u qalma maaragtay uu qaadi karo waxna ka baran karo uusan ka harayn asaagiisa adduunka dadka ula baranayo oo da-diisa ardaygu aanu ka harayn inaan ka shaqeyno baanu ilaahay ka rajaynayna waana mahadsan tahay maxamed waxaan sidoo kale fursad siinayaa dhegeysta kale oo khadka isaguna ku jira oo doonaya inuu su-aalku weydiiyo dhegeysta kusoo dhawow magacaaga iyo deegaanka joogtad adigoo ku bilaabay kadibna su-aashaada aada wasiirku weydiinayso waa mahadsantihiin dhammaan bahda idaacadda v o a iyo wasiirka waxbarashada hidaha iyo tacliin sare ee profeor cabdiqaadir cabdi xaashi waa salaamantii magaceygu waa cabdiqaadir cabdi axmed cabdiqaadir jubba oo jooga magaalada muqdisho jamaalow warka habeen wanaagsan waa dhammaantiin waa ku mahadsantihiin waxaan rabaa wasiirka caawa si wanaagsan baa ula soconay hadalkiisa iyo sheekadiisa iyo sharaxaad fiican uu ka bixiyey raallina ah maadaama aan ahay macalin ahay oo aan magaalada muqdisho ka shaqeeyo wasiirkan aan baahi badan iyo su-aalo badan u qabo inaan soo qabana waan jeclahay saddex su-aal iyo kale yaraan wasaa keliya waxaan rabaa sacaadata wasiir imtixaankii lasoo dhejiyey waxaa ka buuxay khaladaad fara badan tusaale ahaan laba arday oo walaalo ah ayaa midna uu haysaa lixdan iyo shan dhibic labo waxaa loo soo dhejiyey wuu dhacay midna wuxuu haysaa lixdan iyo saddex dhibic labo isna waxaa loo soo dhejiyey wuu baasay marka waxaan rabaa qaadaadka xoogaa in la siix doono waan rajaynaynaa in wasaaradda ay ku waan qaatan way isticmaalna sanka hore qaadaad nooca camal dhacay haddana sankan way soo laabatay insha allah tacala inay fartama saxantana xaggaas waa waa waan rajaynaynaa tan kale sacaadata wasiir waxaa taga kale aan kusii bixnay waxay tahay canug yani hooyadiisa dhibaato ay kusoo korisay nyaanyo lagu soo korshay nyaanyo wax lagu soo baray sila yarsaa loo soo maray dhibaato iyo juhdi iyo dhibaato lagu bixiyey waxaan ognahay maanta inaysan jirin tababar wanaagsan inaysan iskuulaadka ama manhajka qaarkood inay soo hormarseen waa laga yaabaa wasaaraddu ilmaha iyadu gacanta kuma hayso oo iyadu waxbarashada si gaara lacagna kuma bixiso macalimiinna uma tababaran iskuulaadkeediina ma wada ahan ilmaha iskuulaad oo gaara loo leeyahay dhammaantood ka wada imaadeen sida xoogooda u badan yihiin haddana waxaa loo soo dhejiyey wuu dhacay canuga dhicitaankiisa maxaad uga taxadiri weyseen sow hooyadii masaakiinta ee canuga nyaanyada ku baraysay qalbigeeda xalay sidee ku seexatay sidee habeen hore ku seexatay canugeeda markay maqasho wuu dhacay eeshadana wasaaradda aysan canugii gacanta ku hayn manhajkiina aysan gacanta ku hayn waxbarashadiisii canugana aysan ogeyn oo aysan damaanqaadka saxda aysan lahayn macalinka ka dambeeya iskuulka ka dambeeya manhajka ka dambeeya wasaaradda iyadoosan ku xisaabtamin maxaa ilmaha loo rabin maxaa loogu cudur daari waaye si kale waxaa loogu fiirin waaye kan kale waxaan rabaa saacadka wasiir inaan su-aal ku weydiiyo ah manhajka wasaaradda dugsiga sarxadda ay keentay ku shaqeyso waxaa la yihahdaa waxaa soo dejisay maamul goboleed isla imtixaankii hadda ugu dambeyn waxaa laga soo qoray ama laga soo dejiyey maamul goboleed hadda wasaaradda kalsoonida aan ku qabi karnaa xaggee sacaadata wasiir gaarsiisan tahay awey abqaadir aad umahadsan yahay laakiin su-aalihii waxa waye waxaa in in la- la kala la kala gogooyo weye midii u horeysay waxaan filayaa inuu ka hadlay abqaadir ta- tababarka macalimiinta waxbarashada gaarka iyo ardaba meesha ka imaadeen waxaasoo dhan waxaan een, ognahay weye waxaan shaqo ka wadnana weye ee, waana runtiis weye macalin weye een, ardayda uu yiri midna waa baasa midna waa dhaca midna lixdan iyo laba haystaa midna lixdan iyo saddex waa haystaa waxa weye waa runtiis weye waxbaa ka jira arday lixdan iyo toddoba haystaa waxaa la yidhi wuu dhacay waxaa jira nidaam wasaaradda ku shaqeynayso aniga iga horreeyey oo ah in laba qaabood laba qaab lagu dhaco waxaan rabaa inay ummaddu dhegeysto si fiican u dhegeysato toban maadaa dugsiga sare laga dhigaa ardaygu inuu toddoba kamida ku baaso waa shardiga koowaad baan yidhi. shardiga labaad waxaa weeye inuu celceliska toddobadaas maado ka sarreeyo boqolkiiba lixdan marka dhinac waxaa weeye waa inaad toddoba maado ku baasto haddaadan toddoba maado ku baasin ma baas oo weliba boqolkiiba lixdan aad keentid
ha ha toddoba- boqolkiiba lixdan hadduu celcelis gaari waayo waa dhacaysa nidaam marka ardayga ee, ku baasay lixdan iyo saddexda oo laba wiil oo walaca oo mid sitriga ku baasay waxaa dhici karta inuu haddaan khalad ka dhicin ee, qoladii wax saxaysay waxaan hubaa inuusan toddoba maado ku baasin oo lix maado kale ku baasin ama ka yar ku baasin laakiin lixdan maado uu darajooyin sare ka keenay oo uu markaa celceliskiisii ka sarreeyey qofkii toddoba maadaba ku baasay laakiin celceliskiisu hoos waa fahmaysaan soo ma marka ee, waxyaalahaas waa waxyaalo em, falsafi ah oo la rabo in go-aan laga gaara mustaqbalka Em, adduunku saa uma wada shaqeeyo Ee, laakiin wasaaradda waxbarashada qaab ay ku shaqeynaysaa jiro oo weligeed ku shaqeynayso anigu haddan wasiir ka noqday weligeed wasiir kama ahayn waa inaan ixtiraamo siyaasadii aniga iga horreysay sida lagu shaqeynayay laakiin dib baan u fiirinayna arrintaa sanadaha soo socda sanadkan wax kama bedeli karo sanadaha soo socda dib baan u fiirinaynaa abxaysi waad mahadsan tahay ee wakhtiga aad gabaabis noogu ah een, cabdiqaadir adigoo soo koobaya haddaad su-aal kale qabtid jamaal waa waa soo koobaysaa wasiirka aad u mahadsan yahay sacaadata wasiir waxaa jirta ballan la kala galiyo hiis yacni inuu qoran yahay aan jeclahay ee ku saabsan sanka in ardada iskuulaadka iyo dowladahuba ay soo diraan idinkuna aad xalisaan ardadii sanadkii hore qaarkood imtixaanaadka aanan gelin ee shahaadooyin inaad sanadkaan siisaan qorshihi ah shahaadooyin in ardada la siiyaahi oo sanadkii hore imtixaanka ka baxday ma fasaxan yihiin oo berritooda ma soo doonan karaan fasax ma tahay mise weli taasi haddana waa gooni waayo maadaama ballantii la kala galiyo ee saas qornay a waa mahadsan yahay cabdiqaadir waa su-aal kaloo muhiim ah dalladaha iskuulka ka qayb galay iskuullada ka qayb galay imtixaanka midaysan ardadii oo heshiiska wasaaraddu la gashay sanadkii hore Ar- iskuul kasta oo isagoo heshiiskii wasaaradda la galay kasoo baxay ardaygiisii shahaado waa la siinaa waayo heshiis la galay wa Ee, iskuulkii aan heshiiska gelin sanadkii hore sanadka dambe uuna la gelaya waa tahay waana ka shaqeynayna insha allah aad baad umahadsan tahay aad baad umahadsan tahay cabdiqaadir su-aashaada in lagaaga jawaabaan filaya waa ku mahadcelinaya wakhtigaagii aad eh, d- ka qayb qaadatay Waa barnaamijka een, dhegeyste kale Jamaal, insha Allah ta'ala.
waa tahay dhegeyste kale ayaa dhegeysi ugu dambeeyey ah weliba ayaan kuusoo gudbinayaa waa cabdullahi cumar cali watrika way garwaajoos aa u sheegtay waay ay marka uu wasiirku isagoo maasaruta waxaan rabaa anay ko laba su-aal oo kooban waay Mhm.
wasaaraddu wakti kan maadaama wakti ku daas iska yahay laakiin waxaan weydiin lahaa qorshuhu ma ugu jira inay runtii la helo dugsiyo runtii waxa weye waxbarasho qaana oo lacag la-aan ah Mm.
ee midda labaadna waxay tahay kolay dalku wuxuu leeyahay manaahiijo wuu leeyahay fara badan markii si loo eego waxaa moodaa dee kolay maamulada dhismaya kuwa dhisanba iyo xagga dowladda dhexe ee soomaaliya kolay waxa weeyaan manhaajyada waxaa waxaa moodaa xoogaanay haddii ay isku mid yihiin kolay wax un waa jiraadba umaleynaya inay ku kala xoogaa duwan yihiin marka waxa weeye manhajada iyo waxa programyada iyo waxbarashada maanta ka maxguuliyaan dalka soomaaliya marka in la mideeyo oo waxa weye ay noqdaan wax mid wax isu mid ah wasaaraddu qorsho ma ugu jira iyadaba labada saad baan rabaa inaan weydiyo wasiir soo adhumaasan aad baad umahadsan tahay wasiir umaadsan yahay cabdullahi aad buu umaadsan yahay waa loo su-aalo muhim weye midda hore iskuullada friiga ah ama lagu baranayo majaanin oo lacag la-aanta lagu baranayo Ee, haddaa dhici karta in aada loola yaaban yahay adduunku sidaas waan jiray dowladda basic educationka dowladda aan maamuli jirtay oo bixin jiray kharashkeeda Ee, waana waxaan aad iyo aad kolley aniga wasiir ahaan ugu weyn een, aan aaminsanahan in madaxda dalka iyo eh, xukuumadda iyo eh, maamulada dalka ka jira madaxdooda iyo wasaaradahooda ay dhammaantood aaminsan yihiin baa qabaa meel kasta ha joogaan Somaliland ilaa iyo Jubbaland ha joogeen odii siyaasada iyo in waxa la xaliyo iyo laga sheekaysto iyo xal laga gaaro loo baahan yahay waa gaar laakiin mas-uul kasta waxaan aaminsanaya in waa aaminsan yahay ardayda masaakiinta ay iskuulka waxbarasho ay ku dhigtaan ku dhigtaan lacag-aan ku dhigtaan bayska education waana ugu jirnaa waanan kala shaqeynaynaa qorshayaal baanu ka wadnaa in aanu maamul walba kala hadalno sidii loo suuragelin ka lahaa in iskuullada dowladda soomaaliya ay dhistay oo lacagta canshuur bixiyaha lagu dhisay inaan yani dowladuhu maamulada jiraa ay gacanta ku dhigaan wasaaradaha oo ay ka shaqeeyaan ilmaha lacag la-aan loogu dhigo wixii fundingkii iyo sidii loo samayn lahaana inaan ka wada shaqeyno taa waa noogu jira tan curriculumka waxa weeye ama manhajka oo cabdullaahi sheegay wax saxa wey curriculumku inuu yahay maslaxadda ku jira maslaxadda guud baa ku jira see loo samaynayaa waa laga hadli karaa see la isugu keensanayaa see la isugu darayaa yaa ka shaqeynaya yaa ka tala bixinaya yaa qoraya waxaasoo dhan waa maslaxad guuda waa lawada leeyahay waa laga wada shaqeynaya laakiin curriculum ardayga soomaaliga meel kasta ha joogo uu dhiganayo jamhuuriyadda maaragtay federaalka soomaaliya ku-xuduudaheeda ku jira uu dhiganayo maslaxadda ardayga oo ah qofka wax la barayo ayaa ku jira waxa ay ardada u fiican inay isku musta mustawo yihiin inay isku kutub dhigtaan inay isku sheeko noqon karaan markay ka baxaan high schoolka arrintaasna waxaan aaminsanahay in aanu ka shaqeyn karno xataa yani aan kala shaqeyn karno meelaha adag aan kala shaqeyn karno ay adag tahay hawshaas in aanu kala shaqeyn karno in meelaha la isaga soo dhawaan karo wax laga qaban karo aad baad mahadsan tahay sidoo kale cabdullahi adna ku salaamayaa su-aashaadina waan filaya in lagaaga jawaabe wasiir waktigaa inu kulaalaya ugu dambeyn wax aad ku darayso intaan soo sheegnay oo aad ardada soomaaliyeed guud ahaanteeda ama guud ahaan shacabka soomaaliyeed ugu baaqayso jamal aad u mahadsan kara furs fursada qaaliga laakiinse runtii waxaan leeyahay oo keliya ummadda soomaaliyeed meel kasta ay joogaan dalku waa burburay waxbarashaduna waa dalkii la burburay dib u dhiskeeduna runtii kama maaragtay go-i karo kan guudo dalka oo dhan working progress weye waa shaqo socoto oo wakti qaadanaysa horta samir baa la rabaa ummadda soomaaliyeed meel kasta ay joogaan in la samiraa la rabaa qolooyinka iskuullada dowladda haysta waxaan ugu baaqaynaa waana la fariisan doonaa inay ka shaqeeyaan hadday rabaan inay iskuulla private yeeshaan waxaa wey aad baan usoo dhaweynayna laakiin inay ka shaqeeyaan inay iskuulla ayagu samaystaan inay dhul gataan inay iskuulla dhistaan iskuulladii dowladdu lahayd waxaan rabnaa si incremental ah oo maaragtay wakti baan siinayna annaga beri iyo sanadkan ka baxa malihin laakiin in meel kasta oo la joogo lagu talagalo ku talagalku noqdo in ardada masaakiinta oo aan waxbaran oo gabadhayaanyada gato uu sheegaya ninkan iyo dadka mid hoomir ay hayaan in waxbarasho free ah si loogu helo in iskuulladii dowladdu dhistay in laga la baneeyo in lagu talagalo mustaqbalka aniguna waxaan kala shaqeynayaa in sidii iskoolle ay leeyihiin hadday dhul keensadaan in loo loo dhiso oo lagala shaqeeyo oo aan wixii aan ka shaqeyn kara kala shaqeyna laakiin iskuulladii dowladda inay dowladda kusoo wareejiyaan meel kastoo dalka ka mid ah waan ka codsanayna waana mahadsan aad iyo aad buu umahasan yahay kaasi waxa uu ahaa wasiirka waxbarashada hidaha iyo tacliinta sare dowladda federaalk ee soomaaliya mudane cabdulqaadir cabdi xaashe oo khadka telefoonka igu warramayey barnaamijka waxaan u mahad celinaya wasiirka iyo dhegaystayaasha su-aalaha weydiiyey iyo kuwa kale fursadda aan u helen laf ahaantooda inay barnaamijka ka qayb qaataan ee jeclaan lahaase inay ka qayb qaataan barnaamijka waxaa idiin soo saaray halkan idinkala socodsiinaya anigoo ah jamaal axmed cismaan tan iyo kulan dambe saaxiibadan dhegaysanaya nabadgelyo
aad ayuu mahadsan yahay jamaal axmed cismaan xubintaasi wicitaanka dhegaysahana waxay idinkaga imaaneysay laanta afka soomaaliga